puntland post warar sugan iyo warbixinno dheelitiran
waxaan rabaa marka hore madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo maamulka labada labada gole golaha wasiirada iyo golaha fulin baarlamaanka ee gal puntland iyo dhammaan shacabka reer puntland inaan uga mahad celiyo soo dhoweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee ay nagu soo dhoweeyeen magaalada garoowe iyadoon u raacinayo inay puntland had iyo jeer tahay hooyada sistamkan maanta federaalka ee soomaaliya ka jira ayna ka muuqato hooyanimadeedu sida mar walba ay dadaalka dheeraadka ah ugu bixinayaan sida soomaaliya meeshay taagantay hore uga socon lahayd nidaamka federaalka u hirgeli lahaa dowladnimada soomaaliya ee cago ugu istaagi lahayd intaa markaan ka soo gudbo waxaan filayaa warka murtidiisa waxaa lagu sheegay war murtiyeedkii saaxiibkay madaxweyne siciidna faahfaahin dheeraadu ka bixiyey in yar waxaan rabaa inaan ku daro xaaladda maanta waddanka soomaaliya uu ku jira waqti kala guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado mar kastoo ay doorashadu soo dhowaato waxaa yimaada isqabqabsi waayo damaca ayaa isdiida ninka kursiga ku fadhigaya wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waktigii hore way uga sii fiicnaanaysaa ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago wuxuuna qabaa tuhun ah ninka ku maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin taasi markaa waad garan kartaan laba kun iyo labaiyo tobankii iyo laba kun iyo lixiyo tobankii labadaba xaaladda waktiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay laakiin maxaa meesha taalla waxaa weya yaalla in la helo shucuurulmas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursigan wuu ka tegayaa laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraayay waxaa ka iman karay iyo meeshay istaagi karayso taasaa waxay ahayd waxa aada aan saaxiibkiis siciid iyo madaxdii reer puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay maxaase annaga nagala gudboon wax badanna waxaan istusayna waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa waddankan meeshii la geyn lahaa sida si nabad ah doorasha uga dhici lahayd waktigeeda ku dhici lahayd khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen waayo markaa taariikhda dib ugu noqoto isbeddelka siyaasadeed ee waktigiisa ku dhacay soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horey loo qaadayo wax kastoo markaa caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka soomaalidana iyaga isku dan ah meel kale wax laga soo guuriyey cid kaloo wax lagaga dayday midkoodna wax dan uguma jirtee waxaa iyaga ka dhexeeyaa danoa middaas waad garan karaysaan markaa inaan intii aan joogna xidhiir badanna uu jiray madaxda waddanka soomaaliya ama heer federaal ama heer state ba inaan wada hadallo la yeelanayna sida uu saaxiibka shiciid sheegayna ay tahay in la isugu tago magaalada muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman ila wixii waa in la isqanciyo xaggee waxay noo yaalaan aan aadna isugu boorinay cid walbana u sheegayna in wax badan loo tanaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta danleyda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkilad oo dhan soomaaliya ay ku haysato waxay soo fiirinayaan waa inta mas-uuliyiinta ah qof walibana berri waa lagala xisaabtami doonaa taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican kusoo dhammaan doonto wixii annagu aanu isniri iyo wixii la falanqeeyay iyo kulligeedna ay ahayd dardaaran iyo soomaali iyo xalkeeda iyo nabadeeda iyo isukeenisteeda iyo xilliga kala guurka in la ilaaliyo inuu ahaa shayga asalka ee ka wada hadlayna mar labaad waxaan rabaa madaxweyne siciid iyo reer puntland inaan uga mahad celiyo doorka shariifka ee mar walba ay ka ciyaaraan ilaalinta sistamka federaalka iyo dowladnimada soomaaliya oo aan garanayna maanta dowladnimada xawar lagu degan yahay meesha ay ka soo dhaqaaqday iyo sida ay maanta tahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin